guddoomiyaha ayaa ugu horeyn bogaadiyey guulaha ay ilaa iminka gaareen ciidamada dowladda iyo xoogaga deegaanka taasoo sheegay inay tahay tallaabo horey loo qaaday marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan ka hadlo xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka badbaadada qaranka ee deegaanada hadda wejiga hore ee la dagaalanka khawaarijta ka socda guulaha ay gaareen horumarka ay sameeyeen waxaan aaminsanahay degmooyin badan oo go'doonsanaa in muddo a noloshooda ciriiri ku jirtay go'doonkaasi inaad ka saarteen oo aad ka xoreyseen shacabkiina aad ka xoreyseen gumaysigaasi muddada dheer haystay u diiday nolosha caadigaa shacabka inay ku noolaadaan runtii waa wax lagu farxo intii ku dhimatay ama ku shahiidayna ilaah waxaan u rajaynaynaa jannaatalfardowsa inuu ka waraabiyo inta ku dhaawacantayna waxaan rajaynayaa ilaaha ka rajaynaynaa soo kabasho degdeg ah mar walba shacabkiina wuu idin baahan yahay runtii waxaan kaloo aada ugu faraxsannahay in maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu furanta hore idinla joogo oo uu taagan yahay aagga hore waa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida soomaali oo dhan waxaa ku waajiba in madaxweynaha ay ku daydaan oo garabkiina ay soo istaagaan maxamed mursal ayaa shacabka soomaaliyeed kula dardaarmay in xaalada dagaal ee uu dalku ku jiro ay tahay mid aan loo kala hari karin sidaa awgeedna looga baahan yahay shacabka inay dowladda ku garab istaagaan dagaalka ay ku doonayso inay al-shabaab dalka uga xorayso waxaan kaloo rabaa halkan baaqi inaan uga diro shacabka soomaaliyeed sida aada la socotaan marxaladda waddanka hadda uu ku jiro meel lagu kala hari kara ma ah waa la socotaan ninkii loo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wuxuu taagaya aagga hore ee la dagaalanka khawaarijta meel lagu kala haro ma aha go-aanada uu gaarayo waa go-aano loogu talagalay in lagu difaaco dalka iyo dadka soomaaliyeed maanta mushkiladana haysata waa mushkilad mustawrida ama dibadda laga keenay lagula dagaalamayo shacabka soomaaliyeed magacooda lagula dagaalamayo dhulkooda inay ka qaxaan waa la socotaan fikirkaas mustawridka ah oo la keenay dalka la keenay dhaqaalihiisi wuxuu dul saaran yahay shacabka soomaaliyeed fulinta dadka fulinayo dhiigooda daadanayo waa dadka shacabka soomaaliyeed waa la socotaan maanta qof walboo soomaali ah in loo diidan yahay magaca uu hore u haystay oo ah soomaaliyaan ahay soomaalina waa boqolkiiba boqol islaamah fikirka la keenay wuxuu diidan yahay inaad adigu boqolkiiba boqol islaam aad tahay wuxuu diidan yahay inaad soomaali sii ahaatid wuxuu rabaa waddankaaga inaad ka qaxdid wuxuu rabaa inaadan sheegan islaamnimada midda aad sheeganaysid waxay la tahay marka in arrinkaas lagu buraarugo shacabka soomaaliyeed ay gartaan cadowgooda hadafka uu leeyahay ugu dambeyntii guddoomiyihii hore golaha shacabka ayaa si gaara baaq ugu diray maamulka iyo bulshada koonfur galbeed oo uu sheegay inay tahay halka ugu badan ee ay culayska ku hayaan ururka al-shabaab waxaa kaloo baaq u diraya shacabka koonfur galbeed waa la socotaan koonfur galbeed waxaa go-doonsan degmooyin aada u ballaaran haddaan ka soo qaadno caasimadda kumilgaarka ah baydhabo hal kilomitir lagama soo bixi karo lamana tegi karo way go-doonsantahy waa la socotaan degmooyin ayaa waxaa go-doonsan toban iyo dhowr sano aan waxyaabaha daruuriyaadka u gudbi karin raashinka ay ka mid yihiin shidaalka uu ka mid yahay shacabka deegaanadaasi hadday isku dayaan inay isticmaalaan gaadiid sida xayawaanaadka ay isticmaalaan dhowr jeer waxaa maqasheen in la dilay dameer raashin soo waday ama dameer wax ku rarnaayeen oo qof shacaba isticmaalayay waxaad dareemi kartaan dadkaas idin go-doomiyey hadafkay leeyihiin waa dalkiina inaad ka qaxdaan inaad ka guurtaan waxay la tahay in loo istaago teeda kale nidaamka ka jira meesha meesha waxay la tahay inay ku daydaan maanta maadaama madaxweynihii jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu safka hore uu taagan yahay inta kaleoo ka hooseysa waxay la tahay fadhi uma yaallo waxaan leenahay nidaamka adigaa lagaa rabaa inaad guubaabisid inaad tawjiih siisid inaad dagaalgelisid inay iska qaadaan heeryadaas gumaysi ee khawaarijta ay saareen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho